furitaanka xafiiska ee horumarinta gobolka mudug inta ka shaqaysay oo amiirka uga horeeyay iyo guddigu iyana aad iyo aad noogu mahadnaqayna runtii shaqo fiican baa guddigu qabteen bilow fiicanna waa ujeedna bilowgaasi marka wuxuu hagaagayaa ku farxi doonaa ku guulaysan doonaa markii aanaan uga harin shaqada aana ku taageero hadda halkan waxaa aada iyo aad maanta uga hadlay qurbajoogta dad ka tirsan markii hore aan guddiga la sameynay waxaa maranaysa qurbajoog dib baa loo dhigay oo dee shaksiyaadka ku jiraahay oo qurbajoogtahay dadka waddanka joogay weeye oo ka shaqaynayay sida maxamed cabdilcali oo kale laakiin qurbajoogtii hadda iyagu dalka ka maqan oo meelo badan jiraahay iyaga guddiga laguma darin waxaan maranayaa inay tahay in iyaga qaarad qaarad iyo gobol gobol loogu tashan doono guddiyana looga samayn doono dhexdooda saasina talootaan u malaynaya insha allah waxaan rabnaa markaa qurba joogto wax badanna dalka waa tareen runtii oo yaan la odhanin wax badan bay tarayeen oo haddee ummaddaas waddanka ku nool in badan oo kamida waxaa taageero oo masruufo oo ay ku nool yihiin waa shilamaadkaas dadka qurbaha jooga ahay ay dhibtana ku helaan soona diraan anaa oo dhibta ay dadka gurba joogto marka waxaa ma qabtaan la odhan maya wax badan bay qabtaan laakiin waa ka gudbaynaayo waxaan rabnaa in waxa maalintaa jooga ama baahida markaa jirta aan ka gudubno una gudubno wax mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo jiirasha soo socdaba u noqda waxtar hadda dad qurba joogta ahi oo dalka ka warqaba oo wax soo dirayaahi waa generationka koowaad waa first generation marka wiilka ku dhasha maraykan ama sweden ku dhashaahi oo da dalkaba aan aqoonin oo maraykanka swedishkaaha inuu ayeeye iyo abti iyo qaraabo soo xuso waxaa meelanta inna ku talagelayn bayla tahay marka waxaan rabnaa inta memeriga iyo fikirka uu jiro in iyagina dalka la keeno dalka la baro ay ogaadaan dal dad dadle inay yihiin ka soo qaad cunugga ku dhasha maraykan oo madow mar waa muslim mar waa madow marna waa nin ay leeyihiin somali origin american of somali origin baa lagu oranaya waa american somalia king baa laoranaya marka waa weli waa ajnabi marka waxaan rabnaa ayaga laftigooda markay arkaan in saa loo arko nin islaam ah oo madow oo ajnabi ah oo yacnugaag laakiin markuu soomaaliya joogo oo dhulkiisii joogo waa nin hadda soomaali ahoo waddankiisii joogo oo maxaa la ohan jira randheeraah oo maxay ohan jira wey ayaga laftigooda dalka inaad keentaan oo aada bartaan oo si markaas wadada wanaagsan dadka dibadaha ku dhashaahi wadada niyad fiican oo honest ah runtii marka markay arkaan dal inay leeyihiin kuwooda wax noqda dadka waxbay tarayaan insha allah marka waxaan rabnaa markaan dadka weydiin maxaad u imaan weydeen waxaa loodhaya iskuol fiican ma laha dhakhtar fiican ma laha jid fiican ma laha hadda wax iska imaan mayaan jidkii inaad samaynaan laka rabaa isbitaalkii wanaagsanaan cunugaaga aad keeni lahayd baa lagaa rabaa iskuolkii u dhigan lahaa wanaagsanaan anaagna laka rabaa marka haddaanaan suga miyuu imaanaya ma imaanayo waxaan rabnaa marka santuuqu gaaraan hadda waa waxaan hadalkayga ugu horumarayaa qurbajoogta waxaa weeye baahida aan u qabno inay waddankii yimaadaan waxna gashadaan santuuqa iyo tawaracaadkiisana ka qayb qaataan wey waxaan hadda ugu ugu horumaraya waxaa weeye waana wax sahlan oo wax dhib badan maaha markaad dibadda joogto waan ognahay waxaa laga yaabaa in bishiiba hal mar qoysku in ay inta magaalada u baxaan ay bannaan ka soo casheeyaan og tahay marka islaantu muddo ay jikada ku jirto mogta hameen hameen inay nasato weeye oo la kaxeeyo oo iyo ciyaalkii bannaanka la geeyo oo rasho la soo siiyo waan naqaana nidaamka noocaas oo dadka qurbaha joogaan marka hameenkaas la baxo warkariyoon wareega lagu karalaa husiyo dadaan kaa arkay habeenkaas la baxo oo banaanka la aado oo aad banaan ka soo cashaysaan oo aad movi teater aad tagtaan aad soo gashaan reerkaas afarta qof shanta qof lixda qofa waxaa ku bixi laba boqoloo doolar wax ka badan hadda ogow marka la baxayo banaanka cashada loo raadsanayo furnijeerka waa buuxaa oo cashadaas casho muhim maysan ahayn marka banaanka la aadayo oo moviga la gelayo guriga waxaa yaalla video games iyo iyo cable t v oo laba boqoloo janal ay ku jirto marka haddaad bishaas hameenkaa maanta iska dhaaftaan oo labada boqol oo dollar santuuqaa ku taageertaan wax badan buu qabanaya wax badan ayuu qabanaya marka waxa lagaa rabaahi maaha wax kulusoo aad u tira badan konton dollar haddaa heli karta soo dir laba boqol haddaa soo dir kun dollar ninka heli karaa soo dir waan awoodnaa waa dalkeennii waa dadkeenna waxaan wax gashanaynaa waa mustaqbalkaagii wey wax ku darsa adugu markaad timaado isbitaal fiican bay helay imaam helayaan suul fiican bay helayaan jid fiican bay marayaan erebor fiican bay kasoo degayaan taas taa weeye santuuqa marka waa bilow waa example marka madow xil gaara idin saaran maxaa idin saaran muxuu yahay santuuqaan saa idin sheegnay sagaalka gobol oo puntland ka tirsanta waa laga sameynaya haddana markay bilow fiican noqotaan oo tartan fiican abuurtaan waa laydinku dayanaya laakiin haddii kanu fashilmo waxaa la odhanayaa oo de kuwii waxba qaban waaye maxaa dadkana mudugahayna ummadda puntland iyo soomaaliyaba dadka ugu dhaqaalaha badan ugu aqoonta badan ee ugu qurbajoogta badan bay ka mid yihiin marka idinku haddaa fashilantaan de waxa wey inta kale waxay odhanaysaa de xoola ma qaban karo marka bilow fiican inaad bilowdaan baa laydinka rabaa example fiican inaad noqotaan baa laydinka rabaa waxaan rabnaa marka inta kalena waxaan rabnaa war si aysan nimankaan reer muduga aysan u fashilmin laftigiinu bal wax ku taageero ya dawlada soo ama puntland ha noqoto ama soomaali ha noqotee inteena kalena aanu mashruuca suusa nooga bashiishan aanu isku dayno in aanu uu noqdo bilow wanaagsan uu noqdo horumar wanaagsan waxaan rabnaa marka wax weyn baanu rabnaa mashruuca aanu ka rabno santuuqa ma aha umbratoria yar iyo ceel biyuud maa waxaan ka rabnaa waxaan ka rabnaa waxaa weeye jidad waxaan ka rabnaa dekedo waxaan ka rabnaa erebortooya hamiga iyagu halkaasu jooga ogaada maha waxaan rabnaa wax yar maaha marka ku-talagalkeena la yeesha yaa haddaad toban dollar bixiso hadda ambulatoria dhisaysaa haddaad kun dollar bixiso deked ba dhisaysaa yaa si aad uku bixisaan oo aad uku samaysaan ayaana horumarku u imaanayaan aanu ku guuleysanayna insha allah guddiga waxaan rabnaa in la taageero oo aan la niyad jabinin niyad fiican bay hayaan leadershipka iyo ameerka iyo odayaa gabdhaha iyo aad bay maaragtay runta u dadaalayaan waxaan rabnaa marka inaad runtii aad garabta aad garab istaagtaan ood la shaqaysaan aad iyo aad dumarka ayaa aada u shaqayn jiray marka waxaan rabnaa gabdhaha mudug waxaan rabnaa inay hawshaas hormuud ka noqdaan insha allah mar haddii dumarku socdaan oo shaqeeya inta kale waa dabageli doontaa deenayan oorba ayaga horumarka samayn jiray marka guul iyo khayr baan idiin rajaynayaa waxaan sanadkiiba waxaan rabnaa waxaan rabnaa waxa dadka laga qaadayo iyo waxa la qabanayaaba labadu inay wax cad transparent accountunahim waxaan rabnaa marka guddigu mar walbaaba inuu keeno warbixin joogtaa dadka la tuso tviyada laga sii daayo intaasaa soo gashay bishaa intaasaa timid intaasaa kharash ku baxday xafiis walta kharash buu baahanaya oo beer kasta baa jiri doona intaasaa soo xarootay bishaan dadku waxaan rabaa marka inay arkaan wixii ay bixiyeen wax lagu qabtay inay u muuqatana waan rabnaa gobolkan hanti badan oo dadku lahaa dadweynuhu lahaa yani publica ahayd public propertieski ayaa la soo celiyey guddiga ayaa mas-uul ka noqon doona dhulal badanoo hadda waxaa jira dhulkii dawladda ah oo la dhistay oo laydinkugu imaan doono maa hadda kuwii dhisnaa oo idinkala wareega keliya ma aha dhulka aad dhisateenna waa usos usoo soconaa ogaada reemudugo marka waxaasoo dhan maa ana maxaa qaban rabno idinkaan ku celinaynaa hanti waxa way ku laabanayso gobolka waxaasoo dhan waxaa mas-uul ka noqon doona waa guddiga ayaa mas-uul ka noqon doona dawlad shaqo ku yeelan mayso waxaan rabnaa in wixii taageera iyo wixii support ah iyo wixii siyaasada iyo wixii policy ah un baanu kala shaqaynaynaa laakiin hanti ururinta iyo waxa lagu bixinayo wax idinku aada doorataan wey hadaad tirahdaan jidan ku dhisay jid baan u dhisaya hadaad tirahdaan aeroboor baan dhisaynaa idinkaan kugu dhisaynaa waxa dadku ay doortaan idinka lacagtana la baxay waxaa idinku aa rabtaan ayaa laydinku qabanaya wax iyado dawlad ay jeebka gashanayso ama kasab dawladeed galaysa maaha guddigaas ayaa mas-uulkaa ayagaa lalaga lagala xisaabtamaya wixii dawladdu ku yaboohday insha allahu diyaar bay noqon doonaa hadii la yabo aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaya imaatinka iyo dhegeysiga waa mahadsantahin wasalaamu calaykum waraxmatullah